Maamulka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa ka codsaday wasaaradda biyaha iyo tamarta Hirshabelle inay magaalada ka hirgeliso ceelal cusub oo ay biyaha ka cabaan bulshada ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada. Ceelasha ku yaala degmada ayaan ku filneyn dadka biyaha u soo aada iyadoo xoolo dhaqatada ay u baahan yihiin ceelal intaas ka badan. Guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada Mataban Maxamed Cali Garaad ayaa ka warbixiyay baahiyaha dhanka biyaha ah ee ka jira degmada.
Si aan kaaga hadlo baahida biyaha ee ka jirto degmada Mataban sidaad ogtahay degmada Mataban waxay ku tiirsan tahay dhanka xoolo dhaqatada markii la yiraahdo boqolkiiba toddobaatan waa dad xoolo dhaqata ah deegaana ku teesan degmadana ku nool iyo nawaaxigeeda dhanka biyaha markii la yiraahdo xaawo degmada Mataban ceel way leedahay oo hadda ceel biyoodu way leedahay laakiin degmadu aad bay u baaxad weyn tahay deegaana aad u fara badan oo ilaa boqol iyo dhowr gaaray ayay ka kooban tahay waxaad dareemi kartaa ilaa xaduudka Itoobiya inay inta u gasho halkaana degmada Maxaas intana degmada Beledweyne walaal meesha maqluuqa ku noolna hadda ceel iyo laba ceel ma xallin karaan mana kaafi karaan walow hadda ceelasha ku yaallo ayna biyahoodu ku filnayn haddana xoogaa dayactir iyo maaragtahay IOM ay ku samaysay laakiin dadka deegaanka markii loo eego dhanka biyaha iyo ku filnaanshaha biyo ku filanna ma haystaan baahideeduna dhanka biyaha aad bay u taagan tahay waxay waxaan jeclaa lahayn in haddii maaragtahay wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka hirshabelle iyo tan federaalka intaba haddii maaragtahay cabashadani ay gaarto inay naga xaliyaan baahiyaha ka jiro ee dhanka biyaha ah ee bulshadu ay ku dhib qabto waayo hadda waxaad dareemi kartaa xilliga diraaca xilliga roobka ayaa lagu jiraa walow roobkii uu maaragtahay uusan sidii la rabay uusan u di'in ilaahay baa xukuma deegaanadana uusan roob badan uusan sanadkan ka di'in la dhihi karo abaar baa jirto haddana markii hadda tusaale ceelka matabaan deegaanada ku teedsan degmada markii etoobiya laga aado atlistii siddeetan kilomitr toddobaatan kilomitr ayay u jirtaa meel kale oo biyo laga heli karaana ma jirto ilaa degmada biyo loo doono ama ceelgaal laga qaado oo halkaa deegaanada kale oo ku teedsan degmada la geeyo waad dareemi kartaa marka xilligan nin xoolo dhaqata xoolihiisii maaragtahay duruuf roob ay qabaan inuusan haddana ayna iskaafi karin in biyo siddeetan kilomitr looga keeno aysan xoolaha aysan ku filnayn walaal marka meesha baahi biyo ayaa ka jirta ayaan dhihi karnaa dadkaasna hadda waxay u baahan yihiin in wasaaradoodu ilaa heer state ilaa heer federaal ay naga garab siido baahida biyo ee jirto